بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب أحو باب يهي ما لا يستأذن فيه باب ما لا يستأذن فيه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أعين الخوارزمي قال أتينا قال أتينا ما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو قاعد في دهليزه وليس معه أحد فسلم عليه صاحبي وقال أدخل فقال أنس أدخل هذا مكان لا يستأذن فيه أحد فقرب إلينا طعاما فأكلنا فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا وحبابي هي ميلها آن إذن كلوب لوغب هنين ميلها إذن قال الشذا يوي دين تمسوقلا aan looga baahnayn horena waxbaynu ka soo sheegno waa guryaha aan la deganayn amba guryaha cid gaari aanay deganayn meelaha caamka ah wuxuu yidhi acyun alkhawarzimi ataynaa waxaanu u nimi anas bnu maalikin radia allaahu tacaala canhu anas baanu u nimi wa huwa qaacidun isagaoo fadhiya fii dahliisihi daaraddiisa albaabka guriga laga galo hortiisa meel yaroo barxadahoo maarata la fadhiisto oo la ysaga nefiso meel ka mida weeye isagoo halkaa fadhiya ayaan u soo gallay buu ihi ninkaasi walaysa macahu axad cidna aanay la jooginoo keligii uu yahay fasallama calayhi saaxibii ninkii ila socday baa salaamay assalaamu calaykum wa qaala wuxuu ihi adkhulu ma soo galaa fa qaala anasun dabeete anas baa wuxuu ihi udkhul soo gal haadaa halkani makaanu waa meel laa yustadanu laa yasta'dinu fiihi axadun cidina idan aanay weydiisan waa meelo iska barxadoo iska bannaanoo guri maaha oo meel la yidhahdo ma soo galaa maahae iska soo soco buu yidhi faqaraba ilaynaa طacaaman dabeete cuntuu noo soo dhoweeyey cuntuu noo keenay qaraba ilaynaa wuu u keenay weeye soo dhoweyntii caadiga ahayd maaha afcarabi qaraba wuu soo dhoweeye weeyaan faqarabahu ilayhim faqaala alaa ta'kuluun faqarabahu ilayhim wuu u keenay weye ilan xoolaha marka lasoo qaado raashinka qofkaa lasoo ag dhigaa marka waa siinta faqaraba ilaynaa طacaaman cuntuu noo keenay faakalnaa cuntadii baanu cunnay fa jaaءa wuxuu keenay bicusi nabiidin madiibad weel weyn oo nabiid ku jiro oo xulwin macaan fa shariba wuu cabbay isagii baa ka cabbay wa saqaanaa annakana wuuna waraabiyey oo wuuna siiyey acyun alkhawaarizmi lama garanayo waa majhuul wuxuu leeyahay anas bin maalik baanu u nimi annagiiyo saaxiibkay dan bay ka lahaayeen dantay ka lahaayeen inoomay sheegin ma su-aal bay weydiinayeen mise hawlo kale ula socdeen inoomay sheegin laakiin halkan wuxun baynu ka wadnaa un meelaha iska barxadda ah ee guriga gudihiisa aan ahayn idan qaadasho inaan looga baahnayn dehliiskiisuu fadhiyey afcarabi maahae waa farisi dehliisku waa barxadda guriga assalaamu calaykum buu yidhi ma soo galaa wuxuu ihi soo gal udkhul soo gal haadaa makaanun halkani waa meel laa yasta'dinu fiihi axadun cidna idan aana weydiisan dabeete cuntuu noo keenay waa waa ikraam iyo maamuus bay laga wadaa waxau noo keenay madiibad weyn amba cusi waxa weeyaan waa shay waa weel ballaadhan oo wax lagu cabo wax lagu shubto oo nabiid ah nabiidku waa timir intoo biyo lagu shubo la dhigay oo la beriyey masala shalaytoo kale ayaa biyaha lagu shubay maantoo kalea la cabaya waa tii laysku khilaafi jirayoo nabiidku ma xalaal baa mise waa xaaraan asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim way isku khilaafeen nimanka shiicada ahay markay wax ka sheegayaan mucaawiya bna abi sufyaan waxyaabaha ay ku sheegaan waxaa ka mida burayda waruu soo wariye uu leeyahay mucaawiyaa noo keenay cunto cunto aada u macaan cuntadii baanu cunnay uma utiya bisharaabin dabeeta sharaabkii baa la keenay dabeeta sharaabkii baa la cabbay sharaabka marka waxaa looga jeeda sharaabkii biyihii maahe waa cabitaankii oo dheeraada waa shay sakhrad bay u fahmeen khamri ayay u fahmeen laakiin arrinka muhimka waxa weeyaan waa nebiidka nebiidka waa laba qaybood mid waxa weeyaan waa timir keliya oo biyo lagu daray oo la dhigay ama cinabka oo intoo biyo lagu shubay la dhigay dabeeta maalin buu oolayaa laba cishuu oolayaa saddex cisho ayuu oolayaa taa waa la sameeyaa taa waa la sameeyaa waa la cabbaa marka meelaha qaar u gaadhna khamri buu noqdaa waa lagu sakhraamaa in wax la isku dardaro laba shay oo kala duwan la isku daro biyana lagu daro taasina waa mid kaloo labaad oo qayb kaloo ka duwan nabiidka macruufka la yaqaanay marka labadaasu ahaa waxaanu u badnaa nabiidka timirta iyo biyaa la isku daray biyaa lagu shubayaa timirtii waa la dhigayaa waadiga timirta marka biya xoogaa ay ku dhex jirto way furfurantaa way furfurantaa way kala daadataa way burburtaa way milmaysaa marka waxaa soo hadhaya un haraggii yaraa baa soo hadhaya iyo iyo maaragtay xadhkeeroo dhaadheer baa soo hadhaya markaa biyihii way waxay u ekaanayaan timirtii way casaanayaan way qaboobayaan way macaanaanayaan marka waxaa loo cuni jiray bay yidhaahdeen laba shay baa loo cuni jiray oo biyaha in lagu hagaajiyo iyo caloosha cuntada caloosha ku jirta in lagu burburiyo oo haddii aad dheregto oad wax kasta cunto adi yaroo nebiid oo ma timirtaas bariday aada laba jeer ka bato way kala daadinaysa waxaa kaloo dee loo cabi jiray marka la muddo dheer ay taale ay xooriso waxaa loo cabi jiray in lagu sakhraamo oo dee khamriga asilkiisu halkaasaabu ka yimi waa timirtaasoo la dhigay oo la dhigay oo la khamiiriyo afka laga xidhay dabeetana way way soo karaysaa way soo karaysaa way xoorinaysaa way xoorinaysaa suqaac ka siinaya dabeetana waxa weeyaan wuu kala wareegaya qof wuu sakhraamaya culimada markaas ma bannaan yahay nebiidku mise ma bannaana waa la isku khilaafsan yihi waxay u badan tahay in la kala saaro nebiidka marka timirta marka maanta lagu shubo biyaha ee caawa ay ku jirto berito kalea la cabijay sida caadiga maanta o kalea lagu shubaya berita galabtaa la cabay afar iyo labaatan saacadood baa la dhigaya waa la cabi karaa maalin labaadda casarkeedana waa la cabi karaa maalin saddexaadda gelinkeeda horena waa la cabi karaa intaa wixii ka dambeeya halis buu qofku gelayaayo waxaa soo bilaabmaysa amaaradihii iyo calaamadihii sakhradda lagu sakhraami lahaa ayaa soo bilaabmayo waa la iska daadiya had iyo jeeroo la daadin jiray cumar baa cabi jiray anas bin maalik baa cabi jiray mucaawiya bnu abi sufyaan baa cabi jiray bal ee nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiix muslim ku jira waxay leeyihiin haweenkiisa qaar ka mid ihi nebiga nebiid baanu u samayn jiray subaxii kaanu u samayno subaxa dambe u cabi jiray yacni afar iyo labaatan saacadood kadib buu cabi jiray markaa nebiidku khilaafkaa faraa badan baa ku jira laakiin nebiidka hadda jooga iyo nebiidkaasi isku mid nebiidka hadda joogaade waa wiski waa khamriyo kaadii lama cabi karo waxyaabahan soodhaha leh ee dadku ay cabbayaan haddii sakhradi aanay ku jirin wax alaaliya wax ku jiraa ma jiraan xataa haddii kuxuusha qaar ay ku jiraan oo kuxuushu laakiin ay ay milantay oo ay midab doorsoontay oo ma ay macna beesho dee sakhradii ay ka baxday wax alla wax ku jiraa ma jiraan waayahay fa jaa bicusi nabiidin xulwin fa shariba waa cabi wasaqaana ana kale wuuna waraabiy marka wn wax iska caadiye ahayd ayaad garanaysa baabun wuxuu baabu yahay alisti'daanu fii xawaaniiti suuq goobaha suuqa in idan la weydiisto dadku ay isugu iman karaa in idan la weydiisto iyo inaan idan la weydiisan labada waa iyama waa meheradaha xawaaniitu xadaثana abu nucaym qaala xadaثana sufyaan can ibni cawni can mujaahidin qaal kaana bnu cumar cabdilaahi bnu cumar wuxuu ahaa laa yastaadinu calaa buyuuti suuq guryaha suuqa ku yaala ee babliga ah ee dadku ay wada leeyihiin meheradaha ah ay dadku wada gelayaan idan ma weydiisan jirin wuu iska geli jiray waa saxiix oo imaam اbayhaqi baa soo wariyey xadaثana abu xafsin xadaثana abu xafsin abu xafsin ay xadaثana abu xafsin بn cali qaala xadaثana الضaxaak بn mkhlad anbe ibn makhlad can ibni jurayjin can caطاء qaala wuxuu ihi kaana bnu cumar cabdالlaahi bnu cumar wuxuu yastaadinu mid idan weydiisto ma soo galaa idhaahda fii dulaة اbazaar amba fii dulaة اlbazaaz aladii yabiicu اlbaza ka dharlaha ah qumeesh ka dharlaha ah amba ka bacadlaha ah meesha yaro gaarka ee dullada gaarka hau samaystay markuu joogo wuxuu dhaa ma soo galaa wadiga arkay had iyo jeer dee bacadlayaashu waxay leeyihiin dee meesha barxadda iyo meesha weyn ee banaanka ee wax lagu wada iibinayo waxaa kaloo ay leeyihiin meel yaroo gaaroo hoose oo ay si gaara u harsadaan halkaasi markaa way ka duwantahay meheradii weyneed haddii markaa qofku uu soo galo wuu ii- wuu wuxuu weydiisanayaa idan buu weydiisanayaa meeshaa gaarkaa laakiin dee dukaankaa babliga ma weydiisanayo Eh, asarkan dambe waa daciif baabun kayfa yusta'danu cala alfurs furs sideebaa idanka loo weydiista afkeebaa lagula hadlaa buu ku leeyahy asxaabta qaar baad ayaa iman doontaa ku hadlaysaa maarata luuqadii farisiyiinta حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال وحيولي أرسلتني مولاتي أم مسكين أيا وحي إدرتي إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة إدرتي فجاء معي وحي تلي إيقو ياد وطاقو دملا هول باجة إيقو ياد فجاء معي مركاسو إصور راعي فلما قام بالباب الباب كمركو استاغي أيو سلامه فقال وحوري أندرايم قالت واحد تلي أندرون ما فعله وحس وفارس وما صوغل يصوغل قالت واحد تلي يا أبا هريرة إنه أرنك وحي هيأتيني الزور هوين با إصاب بغضة دمر إصاب بغضة با إيما الزور والزائرات بعد العتمة صلاة عشاء كدب عان دنكا يا عويسك صلاة عويسك فتحدثوا مركا سامو سامو شيكيا أنا ورحما يا مسك شيكيسنا قال وحو يدين يعني وحلا مركا أرنكا كورن أرنكا مسمين كرا وتيدي حديثكي وها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والحديث بعده رسولك عليه الصلاة والسلام حريبي in salaada cishaay ka hor la seexdo salaada cishaay kadibna la sheekeeyo oo la caweeyo haddii arrin dani aanay ku jirin oo arrin ma- xaajo macquula cilmi la kala kororhsanayo iyo wixii la halmaale haddaanay jirin qofku haddii salaada cishaay ay gaadho gogoshiisa waa inuu aado boolatiigii baan soo wareysanayaa iyo maqaaxidii baan soo yaro marayaa iyo maaragtay een, waxbaan soo dhegedhegeynayaa macnaa muslimka maaha markaa waxay tihi xilligaas ka waran maxaan sameeyaa qaala wuxuu ihi taxadasii u sheekee maa lam tuutiri intaanad witriga la iman salaadii witriga ahayd ee lagu soo afxidhayay salaadaha intaanad la iman fa idaa awtarti haddii witriga aada la timaaddo falaa xadiisa bacda alwitri witriga kadib sheeka ma jirto markaa seexo oo gurigaa gal buu ku yidhi asarkana waa asar isaguna daciifa ee abu cabdilmalik ninka la yidhaahdo waa majhuul caliy bnu calaana jahaala ku jirta isagana markaa bartaa ku weydaaro xadiiska hore rasuulka calayhi salaatu wasalaam iska hayso salaada cishaaye ka hor in la seexda waa nahyi salaada cishaaye kadib in la sheekeeyaana waa nahyi ma xaaraan baa mise waxa weeyaan waa nahyi may waa nahyu tanziih xaaraan maahe waa laga wanaagsan bay ka dhigantay waa laga fiican dee nin baa salaada maqrib kadib seexanaya wuxuu odhanaya salaada cishaa marka la eedaa may toosiya oo intaa udhaxaysa wax yar baa udhaxaysa laakiin meelaha qaar cishaagii maqribku aad bay u kala fogyihin gaar ahaan xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka maqribka la tukado ninka wuu iska tegi jiray reerkiisu wuu tegi jiray wuu ka soo xaajaysan jiray wuu soo laaban jiray salaaddii oo cishaayo aan la eedaamin oo masaajka la iska fadhiiman jiray intee baa udhaxaysaa bannaan waa saacado waxay samayn jireen asxaabtu intoo salaaddii maqrib la tukado oo guryahooda madiine ay tagaan oo ay iska soo casheeyaan oo reerka ay ka soo warhayaan ayay soo noqdeen masaajidka ay yimaadaan dabeetana way fadhiistaan markay fadhiyaan ay ku daalaan bay qaarluloodaanay gamaan ragga qaar saa u fadfadhiya markaasoo khuurinaya la maqli jiray qaar baa fadhiya ku seexda mawta ku khuuriye qaarna ilaa ninku uu meel sallaxdo uu jiifsado dhinaca uu dhigo oo fustaa uu sasaaro wax isku aadiyo hurda uma timaado nina waxaa laga yaaba socodka inuu ku gamaa suuragala ragga qaar baa khuurin jiray asxaabtu waxay leeyihin khuuradaan maqli jirnay asxaabta qaar khuurina soo farfadhida yani marka waktigu dheeraado dheeraado dheeraado marka taasoo kale qofka waa inteleg baa udhaxaysa labada ka soo qaad laba saacadood inay tahay dee hurdaynta waa lagaga dhargaya ma rasuulku wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam xilligaa waxbaa seexanina bacda cishaayina ha sheekaynina oo maaragtay ha caweynina waa waa nahyi waa nahyu tansiih weeye باب باب إذا كذ إذا كتب الذمي فسلم يرد عليه من قال oo gaaladiibaa hayba sii kalele xaggeenoo gaal waa inoo gaaluun maaha gaaladu way inoo kala dhowdhowdahayo xagga jinsiyaadkooda iyo noocay kala yihiinna way inoo kala dhow yihiinoo ninka yahuudiga ah iyo ninka kiristaanka waxaa kuu dhow ninka kiristaankaa muslimiinta waxa u necab yahuudiga muslimiinta waxaa ugu qalbi jilicsan oo ugu dhow kiristaanka de waxana kiristaan maanta maahe waa bahale kiristaan maahe way majara habaabeeno xataa diintoodii way ka tegeen laakiin kiristaanka asliga ah iyo yahuudiga asliga yahuudiga asligaah qof ilaahay abuuray oo muslim ka necbi ma jiro kiristaankuna waa ka ugu dhow aqrabahum mawadda cid muslimiinta jecel waa ka ugu dhow gaalada xaggaa way isaga dhow yihiin waxaa kale isaga dhow yihiin dee cilaaqada inaga dhexaysa oo gaalada qaarkood waa xarbiyiin dagaal baa inoo dhexeeya mar isma bixino halkan isku aragno waa qaw qaarkoodna heshiis baa inaga dhexeeya kuwaana dhiigoodu waa inaga xalaal in la khiyaameeya waa inaga xalaal waa inaga xaaraan dadka qaarkoodna waa yahuud waa dimiyiin muslimiintay ka hoos nool yihiin cashuur baa laga qaadaa jizyaa laga qaadaa lama dili karo lama caayi karo lama khiyaamayn karo markaa ninkii dimiga ahaa waa ninkaa dambe wuxuu ku jiraa dimada muslimiinta muslimiinta magantoodu ku jiraa dowladda muslimiinta iyo kayaanka iyo jiritaanka muslimiintu ka hoos nool yihiin ninkaa gaal waana gaalo waa kaafir diintiisuu iska haystaa kiniisadiisuu leeyahay cibaadaadkiisuu leeyahay taqaaliiddiisuu leeyahay isaga u taalaa waxaasi haddii muslimiinta iyo gaal ay isku dhex jiraan oo muslimiin islaamku meesha uu maamulo uu xukumo ninka ku hoos nool ee gaalka ah dimi baa la dhahaa dimi ninkaasi haddii uu waraaq kuu soo qoro oo uu ku salaamo assalaamu calaykum uu ku idhaahdo waxaasi waxaasaan kaa doonaya waad u jawaabaysa maxaad yeelaysaa حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد يعني ابن عباد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب أبو موسى أبو عثمان النهدي بوحيولي كتب أبو موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس أيا وحو قري إلى دهقان نن دهقان كوحويان نن كان شيخ وين بوك كريستان شيخ هودا والله يرهذا waxaa kaloo la idhaahdaa ninka maaragtay barasaabka oo kalea barasaabka nin nin kiristaanho dee barasaab u ah magaalo haysta marka waxay u eg tahay inuu yahay nin sheekha sheekha dee waa magaca muslimiintu ay leedahay moogta waa qis yusallimu calayhi fii kitaabihi isagoo kitaab qoraalkiiba abuu muusa alashcari markuu u qorayey ayuu ku salaamay faqiila lahu waxaa lagu yidhi atusallimu calayhi wahuwa kaafir ma isaga oo kaafira baad salaamaysa waa la yaabay dee asxaabtiisi qaala wuxuu yidhi inahu isagu kataba ilaya isagaa qoraal ii soo diray fasallama calaya dabeetana wuu isoo salaamay faradadtu calayhi ama salaamtii baan uga jawaabay haddaba waa gaale garo horta salaamta isuda raace baabun wuxuu baabu yahay laa yabda'u ahlu dimmati bisalaam halkaa intaynaan dhaafin dee salaamta waynu soo laaban doonaaye qofka muslimkaahe qof gaala xidhiir shaksiga u dhex mari karaa amba iminka boob haddii la odhan jiray wadaadka kitaabka akhri jiray waxay waraaqay isu diraan mid kaniisad etoobiya haysta etoobiya beldhowta waa nigii tegey adhahan waxay waraaqay isu dirdiraan nin joog kiniisad bo isna waraaqa usoo diray isna waraaqa u diraa hoosta iga calaamadin lahaydeen wadaadki waa laga shekisay baa la odhanaya ma ninka ninka kiristaanka kaniisada haysta la saaxiibay ay waraaqa isu diraan waa halis cilaaqaadka dadka muslimiinta ee gaaladu way isu furan yihiin way macaamili karaan quyuud baa jirta xaaladaad jira laakiin caadatan asalka qofka muslimkaa qofka gaalkaa way wada macaamili karaan waxbuu ka iibsan karaa waxbuu ka amaahan karaa way wada way wada ehel bay noqon karaan xabaashiisuu tegi karaa xabaashiisuu tegi karaa qofka muslimka ahi kii gaalka ahaa ay qaraabada ahaayeen kii gaalka ahaa ay saaxiibka ahaayeen xabaashiisuu tegi karaa janaasadiisuu raaci karaa gaar ahaan shaaficiyadu ay qabto wuxuu raaci karaa janaasadiisuu raaci karaa isagoo kaafira qaraabaa tihiin saaxiib baa tihiin jaar baa tihiin wuu dhintay waad raacaysa yani xaq kuguma laha laakiin wax ku diidaya ma jiraan marka cilaaqaadku markay xaaladdu caadi ay tahay qofka muslimka qofka shuraakay noqon karaan dukaan bay wada samaysan karaan baabun wuxuu baabu yahay laa yubda'u ahlu dimmati bisalaam ahlu dimaha salaan lagu bilaabi maayo xadaanaa axmed waa nooc gaaladayguna ka midaynu sheegnay axmed ibnu khaalid waa kuwa muslimiinta heshiiska kula jira xadaثna أحmed بن khاld qال xadaثna mحamed بن isxاaq can يزيid بn abi xabيib can msd can abi baصرة الغiفاarي can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu yihi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam inii anigu raakibun hadan ilaa yahuuda beritoole waxaan u fuuli doonaa yani waxaan u safri doonaa waan u tegi doonaa nimanka yahuud la yidhaahdee falaa tabda'uuhum bisalaami salaanta ha ku bilaabino assalaamu calaykum afka aka gelinina idinku faidaa sallamuu calaykum hadday idin salaamaan faquuluu waxaad tidhaahdaan wacalaykum intaa ku ekaysta wacalaykum ku dhaha yuhuuddaan berita u tegaya haddii ilaahay ka dhigo yuhuudda markaan u tegay berita aynu nimanka heshiis baa ka dhexeeya dee madiina muslimiinta iyo yuhuuddu heshiis bay ku wada deganaayeen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii madiine uu yimi dee waa kii miithaaqu lmadiina wixii loodhan jiray sameeye heshiiskii madiina ee caanka ahaa waxaa la leeyahay waa heshiis siyaasiya oo muwaadano ku sal leh ciddii koowaad ee samaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ahayd madiine markii uu yimi heshiis baa la qoray yuhuudda iyo muslimiintu inay wada deganaadaan madiina haddii waa yuhuudi inay cilaaqaad ka dhexeeyaan makta inay wada bixiyaan wixii kala dhex maray si si nabada in loo dhammaysto heshiis dheer oo intaas kutub fara badan baa laga qoray marka heshiiskaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dhexeeyo nimanku waxay ahludin bay ahaayeen rasuulku wuxu yuhuudan berita u tegaya haddii ilaahay ka dhigay falaa tabda'uuhum bisalaami salaanta ha ku bilaabina idinku faidaa sallamuu calaykum hadday iyagu idin salaamoon assalaamu calaykum idinku idhaahdaan faquuluu waxaa ku tidhaahdaan wacalaykum maanta waxaa inoo yimaadee cawlcawlan ee hay-adaha yaa yaqaana waxay yihiin ma yuhuudba ma kiristaanba yaa yaqaana ma lagoanay waa maraykan waa waa dhaj waa holandiis waa dhan maarik buu ka yimi miyaa taqaana waxay yihiin yuhuud fara badan baa ku jirta yuhuud fara badan baa ku jirta yuhuudda ilahay baa abuuray leyne lakin waxan ku yuhuud fara badan baa ku jirta gaalade markaasu ka odhan salaam soo baranaya mawti qofka marka xagaa ka iman waxa la odhanayaa qofku wuxuu daraaseynayaa deegaanka uu tegayo waa dad nuuceeya diintooda waa sidee maxaa lagula macaamilaa bariidada adu markaad meel qabanayso soo inta yarmasi bartida hore how are you iyo xisaabaha waad garanay waad sii baranaysa qofku wuxuu odhanaya maxaa la isku salaamaa asalaamu calaykum iska warran buu ka odhanaya markaa ninka soomaaliya so halkaa mn acdaa odhaa asalaamu calaykum calaykum assalaam buu ka horgeynaya yani kaanama malaa'igtiina soo salaamtay oo kale wuxuu la yaaban yahay nin cadaani inuu assalaamu calaykum yidhi guul maaha inuu gaal assalaamu calaykum ku ihahda guul maaha inaad tahda wacalayka iska warran nabadeeda iska warran caadi basiid wacalaykum rasuulku alayh isalatu wasala wa tia waxaa ku tidhaahdaan wacalaykum intaa ku akee waa gaal oo dhan waynu sheegi doonaa hadii ilahay ka dhiga salaanta gaalada gaalka ma la salaami karaa ibtidaa'an mise lama salaami karo hadduu ina salaamo maxaa loogu jawaabaya in sha allah waan swaraacinaya axaadiiste wan ka hadlay hadii ilahay ka dhigo way kala duwan yihin gaal oo dhan baan insha allah ka hadli doonaa waan swaraacinaya salaantooda leanna khilaaf badan baa ku jira oo waxaa sugan iyadoo la salaamay waxaa jirta culamada qaar deliishata waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha dadka oo dhan gaal iyo muslimba way ka dhexaysaa ma yuhuudo keliya khaas ku yahay ahlu kitaabka gaarma loo saari karaa iyo kuwa kale waxaale waxaas way ku jiraan meesha marka insha allah hortaan israaciya axaadiista waayahay حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق قال وزاد وحر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحن مغلى النبي قاله هل كل عن النبي أبي بصرة الغفاري آه الغفاري هل كل عن النبي أي سمعت النبي يكب دليل حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري أهل الكتاب أهل الكتابك لا تبدأوهم بالسلام salaanta ha ku bilaabina idinku assalaamu calaykum ta ha kala hortegina wadaruuhum waxaa ku cadaadisaan ilaa adyaqi ariiq dariiqa kiisa maaragtay marka ugu dhuuban ku gerbiya inay halkaa maraan ku qasba yacni ahlu kitaabka salaan ha ku bilaabina wadaruuhum waxaana ku qasabtaan idiraar waa waxa qofka uu daruuro u sameeyo waxaa ku qasabtaan inay maraan ilaa adyaqi ariiq jidka haddaad iskaga hor timaadaan halka ugu cidhiidhisana kadhkadhaa iyaga mariya u baneeya u baneeya waa nin weyn xagaa laga carar waa cab uga sidka teeni maanta xadiiska macnihiisa horta salaantu hay dambayse qaybta dambe waynaga salaanta waan salaacin doonaaye qaybta dambe wadaruuhum ilaa adyaqi ariiqi culamadu way isweydiin maxaa looga jeedaa imanka hadduu halkaa gaaligiga hor yimaado oo wadadaa weyn oo labadeeda qura aan wada marayno ma intaan doontaan gerbiyaya halka xasi ku tuuraya miya saasa macluum rag waa soo fahmay waxay gaalma ka hor yimi yaanu iska daasho daashoon oo halkaa iska laafiyoone ma ka hor timi isku aadi xagga mawdurka isku sii daba duruq ha socdo ha socdo markaa isagu intuu laamida ka dhaadho halka dhagxaantii ka dhale iyo xaska iyo qoryaha halkaa isagoo qaraftaa soo maro dad baan saa u fahmay sidaana maaha gaalka hadduu gaal kaa hor yimaado oo meeshiina dad muslimiina ay marayaan oo meesha cidhiidha ay tahay cidda u mudan meesha dhibtale inay martaa waa isaga waddadu inagu wada filan ay nagu wada filayn yani culays fara badan baa jira markaasi xaggaa uga riix muslimiinta kale halkaa maraan halkaa maraan laakiin waxa weeyaan banaanka markay marayso un isku qaado odaygiiyo halkaa iskala dhacdhaca macnaheedu caynkaas maaha macnaheedu caynkaa maaha qaarna waxay leeyihiin waa kufaarta xarbiyiinta ah waa gaalada dagaalku inaga dhexeeyo haddii qolo ka mid masala inoo yimaadaan ay ku yara yimaadaan maaragtay amba wafdi ay ku yimaadaan muslimiinta ay u socdaan amba heshiis yaroo kumeelgaad ay u socdaan ta kuwaasaa lagula macaamilaya laakiin gaalkii iyo kaafirkii kula noola tusaale ahaan dimiga ahaa oo kale jidkaasuu kula maraya lama ihaanaysan karo xuquuqdiisuu leeyahay noloshiisa ayuu leeyahay diintiisuu haysanaya marka wadaruuhum ilaa atyaqihi waxay ka dhigan tahay amba ilaa adiqi ariiq waxay ka dhigan tahay marka jidkii uu celiidhi yahay oo dad fara badan ay wada marayaan isaga koonaha mari dhinaca koonaha xaska ah isagoo halkaha maro isagaa kaafiriin baabun man sallama cala dimiyi ishaaratan qofka qofka dimigaa salaama qofka muslimkaa ee ninka dimigaa dimiga wayna ka sheegno waa ninka muslimiinta ku dhex noole gaalkaahe ishaara ahaan ku salaamo gacantownu taaga xadaanaa sadaqa qaala akhbaranaa xafs bni khiyaasin can caasim can xamaad can ibraahim can calqama qaala wuxuu yihi inamaa salama cabdullah cabdlaahi bncabdillaahi bni cumar wuxuu ku salaamay cala dahaaqiin nimankii dahaaqiinta ahaa waa kii iminka aynu sheegaynay amba waa sheekhii iyo boobkii iyo qiskii iyo kii la halmeelay wuxuu ku salaamay ishaaratan gacan taag iyo gacan haadin iyadoo markaa way banaanto gacanta waa loo taagi karaa bay ka dhigan tahay asarkuna waa asar saxiixa ibna abi shayba ayaa soo saaray xadaana camr bn caasim qaala xadaana hamaam qaala xadaana qataada can anasin qaala wuxu uhi mara yahuudiyu nin yahuudiya baa soo maray cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga guudkiisa nebiguu soo maray faqaala wuxuu uhi assaamu calaykum laamkiibuu jaray assaamu calaykum waa habaar balaayo guudkaaga ha ahaato inkaaraaga ku dhacday ka dhiganta laakiin assaamu iyo assalaamu way soo-egto wuu hoosgeliyey faradda asxaabuhu assalaama dabeete asxaabti may fahmin waxay dhn wacalaykum assalaam waxay u qaateen assalaamu calaykum inuu yidhi faqaala wuxuu faqaala wuxuu yidhi qaala ninkani wuxuu yidhi assaamu calaykum faukhida alyahuudiyu ninkii yahuudiga ahaa baa la soo qabtay oo la weydiiyey waar maadaa sidaa yidhi factarafa dabeeta wuu qirtay qaala wuxuu yidhi radduu calayhi maa qaala wuxuu idinku yidhi inu celiya assalaamu calaykum samuu odhan idinkuna wuxun baa tidhahdaa wacalayka assalaamu radduu calayhi waxaa u celisaan maa qaala wuxuu yidhi assalaamu calayka dhibaato iyo dhib iyo balaayo guudkiina ha ahaato sooma odhan wa tia wacalayka guudkaagana ha ahaato isaga ilahay waxba ka aqbali maaye idinku ilahay naga aqbalayaa bay ka dhigan tahay ninkii yahuudiga waa la soo qabtay waa la weydiiyey istijwaab baa lagu sameeyey istijwaab garan maysaan yani waa la soo qabto taxqiiq baa la mariyey ma samaysa waxan markirta ha ha waa sameeyey marka halkaa waxa laga qaadanaya dee qofka dembiilaha ah qofka dembiilaha ah dadka muslimiinta hadday soo qabtaan in istijwaab lagu samayn karo oo taxqiiq la marin karo oo xeerlaalinta loo gudbin karo oo la maraan mari karo ma loo hanjabi karaa ma la garaaci karaa all waaas akaam gaara bay leedahay ha waa la garaaci karaa gowda ka dhow haddii la arkay inuu wax qarinayo waa la garaacaya axaadiis fara badan baa jirtay dhacdooy nabiga alayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday niman la qabtay oo maaragtay loogu hanjabay haddii saaad sameyda waxan baa la samaynayaa hanjabaad qaarkood intoo meel marka lasidi gacanta saara ay qirteen baabun wuxuu baabu yahay kayfa raddu calaa ahli dimma ahlu dimmaha sidee baa looga jawaabaya sidee baa looga qaadaya salaanta xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can cabdillahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumara radia allahu tacaala canhu wacan abiihi annahu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllah sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxu yhi ina alyahuuda yahuudu yahuudu idaa sallama calaykum axaduhum faina midkiin hadduu midkood idaa sallama calaykum hadduu idin salaamo axaduhum midkood fa inamaa yaquulu wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum ayuu odhanayaae faquuluu waxaa ku tidhaahdaan wacalayka guudkaaga taad sheegtay adna guudkaaga ha ahaato taasuun ku dhaha waa xadiis saxiixu bukhaari iyo muslim ayaa soo saaraya keyrkood hore ugu soco حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال وحوري أرد أرد السلام على من كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا سلامتك كقاعدة هدو يهودي هي هدو كريستاني هي إيه هدو دبعابد هي فارسي ذلك سببت وامحي هل هو قاضي بأن الله يقول إلى هي وحليه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها هذه السلام ليدن سلامه سلام تا سلام كفي عنه عليا أما يدي أنه جوابه مركا وعام بلي عبد الله بن عباس سورة النساء أيضا كترتها وعامه وحل هذه ليدن سلامه لما كلا قاد قادون لما أوران هذه المسلمين تويدن سلاما لما أوران waxaa la yidhaha hadii laydin salaam markaa gaal baa ku salaami kara muslim baa ku salaami kara marka wuxuu leeyahay maadaama aayaddu ay caam tahay cad ilaaliya ciddii idin salaamto salaanteedu ka qaada baabun wuxuu baabu yahay intaa horta inta inaan dhaafin haddaba aynu ku celinayay ninka gaalka ah ma la salaamayaa mise lama salaamayo ninka gaalkaa ma la salaamayaa mise lama salaamayo gaalku hadduu kaa hor yimaado assalaamu calaykum lagu odhan maayo taasi waxay u ekayshifu itifaaq waxaa la isku waafaqsan yahay wax u dhow dad yar baa khilaafsan waxay leeyihin assalaamu calaykum waa nooc ducaaho qofka waxaa loogu ducaynaya ilaahay naara kaa badbaadiyo islaamnimada wax kugu soo hanuuniyaabay qaar ka dhiganta bay yidhaahdeeno qof kasta xaaladiisaa loo eegaya laakiin siday u badan tahay oo itifaaqa ku dhow waxa weeye ninka gaalka ah assalaamu calaykum amba yahuudi ha ahaado amba kristaan ha ahaado amba dabcaabud ha ahaado amba jiniis ha ahaado la salaami maayo maxaa soo hadhay hadduu ina salaamo maxaynu ka yeelaynaa hadduu ina salaamo oo assalaamu calaykum uu idhaahdo wacalaykum asalaam ma la odhanayo mise lama odhanayo axaadiis waxay ku caddahay qofka yahuudigaa hadduu ku salaamo assalaamu calaykum uu ku idhaahdo wacalayka inaad ku tidhaahdo marka waxay leeyihin culamada qaarkood kaasuma laga qiyaas qaadanayaayo gaal oo dhan assalaamu calaykum hadduu kuhaa waxaad ugu jawaabaysaa wacalayka wuxuu doonaba ha ahaadee markaa salaanka qaadkooda waxa weeyaan wacalayka in la yidhaahdo qaarkoodna waxay leeyihin maye eh qadiyadda wacalayka la yidhaahdaa waxay gaar ku tahay cid gaara ciddan la ogaado ciddaasi inay salaantii weecinayaan sida yuhuudda oo kale oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dee wacalayka wacalayka wacalaykumta uu ku yidhi ama wacalaykada uu ku yidhi sabab baa keentay sababtu maxay ahayd waa markuu ogaaday inay leeyihiin assalaamu calaykum oo assalaamu calaykum aanay lahayn assalaamu calaykum may odhana assalaamu calaykum bay yidhahdeen markaa maadaama la ogaaday inay waxu hoos gelinayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta oo ay habaarayaan habaarkun baa lagu celiyay laakiin cidda noocaas aan ahayn amba yahuudi ha ahaado amba kristaan ha ahaado amba wax kale ha ahaadee assalaamu calaykum hadduu ku dhaha waxaa lagu odhanayaa wacalaykum assalaam kaasina waa qowl kaloo jira waana qowl xoog badan runtii waana cabdullahi bn cabbaas caynku qabo makaleg waidaa xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha aayadda caamkaa baynu qaadanayna taa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wacalaykumna waxaa lagu xambaarayaa ciddii gaar ah cid gaarahoo la ogaaday inay waxu muslimiinta u salaam dusmaynayaan oo salaanta wax hoos maarata assalaamu calaykum aanay lahayne ay si kale ka dhigayaan kuwaasaa wacalaykum la odhanaya ama laga yaabo xataa assalaamu iyagu inay u yaqaanaan wax kaleba ilan luuqadu waa kuma farabatay haddoo la wada garanaya waxaaba laga yaabaa assalaamu dadka qaarkood inay u yaqaanaanba macno kaloo qariban waa suuragal dadka noocaasi markaa wacalaykum baa la odhan laakiin gaalka caadiga ee ku idhahda assalaamu calaykum wacalaykum assalaam ayaa la odhanaya qowlkaasina waa qowl jira baabun wuxuu baabu yahay atasliimu calaa majlisin fiihi almuslimu walmushriku marka waxaa quman inaad iskaga ekaysto wacalaykum noocu doono gaalku ha ahaadee assalaamu calaykum hadduu ku idhaa tirahda wacalaykum baabun qolyahan le mataqaanaa wacalaykumta ma samaynayso macno salaanka qaadi waaah amba sharci ee laga dhigaayo gaal oo dhan saa ka dhiga waxay ku tacliilinayaan waxaa ka mid a gaalkii ninkii yahuudiga wuxuu ihi assalaamu calaykum assaamuna waa habaar balaaya guudkiina ha ahaato markaase waxaa loogu jawaabay wacalaykum guudkiina idinkana ha ahaado habaarkaasi okay hadduu ninka assalaamu calaykum oo aad tidhi wa calaykum maxaa guud kaloo saaraanaya de waa salaamtii soo maha caadiga tu kugu salaamay oo kale un assalaamu calaykum nabadgelya guudkiina ha ahaatuu ku yidhi adna waxaad tidhi wa calaykum de waa isla taa lafteeda un markaa salaamtii waad ka qaadda bay ka dhiganta way ka dhiganta taa isku tacliilin baabu wuxuu baabu yahay atasliimu calaa majlisin fiihi almuslimu waalmushriku hadduu qofku soo maro majlis goob la fadhiyo oo gaalana ay fadhido muslimiin iyo mushrikiin muslimiinna ay fadhido حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحيري أخ أخبرني عروة بن زبير عروة بن زبير أيائي ورمي ابن العوام أن أسامة بن زيد إن أسامة بن زيد أخبره سنة وأشيغي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه النبي ركب على حمار أصاف ولي الضمير عليه إكاف على قطيفة فدكية وحسارا كرباش marana ay sii saaran tahay maradaas sida fadak meesha la yidhahdo lagu sameeyey waardafa usaamata bnu zaydin usaama ibnu zaydna xagga dambe waraa'ahu xagga dambe oo dameer kala saaraa yacuudu sacd bnu cubaada isagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam soo booqanaya sacd bnu cubaada oo xanuunsanaya waxaa laga yaabay xadiiskii maalintii habeen ka dhowtaa aynu maraynay ee uu salaamu salaanta hoos uga qaadayo badsanaya nebiga salaantiisa calayhi salaatu wasalaam inuu kii un qayb ka mid yahay oo si kale loo soo wariya suuragala xataa mara bimajlisin ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam sii socodkiisii wuxuu soo maray majlis fiihi cabdulaahi bnu ubaya bnu saluul cabdilaahi bnu ubaya bnu saluul uu fadhiyo wa daalika qabla an yuslima cabdullah waana intaanu cabdilaahi muslimin oo muslimnimada ah dee aanu maarata mana muslimine aanu dee muslimnimada sheegan fa idaa mise fi lmajlisi goobta waxaa fadhiya أkhlaaط min اlmuslimiina wاlmushrikiina wacabadaة اlأwthan meesha waxaa isdhex fadhiya muslimiin mushrikiin qarasna macaabuda fasalama عalayhim nebigu alayه الsalaaةu wasalaam guud ahaan wuxuu ku yihi aلsalaamu عalaykum niyadda muxuu ku haystay malaa muslimiinta quraan ujeedaa buu ku haystay lama yaqaano laakiin caloosha rasuulka alayه الsalaaةu wasalaam waxa ku haystay ee aanu inoo sheegin sharci maahe waxaa sharciya waxa aynu laga maqlay amba laga arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isku dhex jirkii muslimiinta iyo gaalada waa muslimiin waa mushrikiin cabdatul awthaan ah wuxuu yidhi assalaamu calaykum waana xadiis oo saxiix oo bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen xadiisku waa dee wuu gaabanya waa garanaysaan xadiiskii waa xadiiskii uu aflagaadeyn jiray maxaanku idhaahdaa cabdillaahi bn ubey bn saluul nabiga calayhi salaatu wasalaam sanka intuu isqabtay ui qarmuunkaaga nala dhaaf waxaa urayaya waa dameerkaaga l dameerkaaga uraaye meeshaba dameerkaaga urtiis baa qabsatay nala dhaaf rasuulkuna asalaamu calaykum buu leey halkaa dee buuqwaake ka bilaabmay baabun kayfa yuktabu ilaa ahli lkitaab qofka muslimkaahi markuu ahlu kitaabka u qoraayo warqadda markuu u qorayo sidee buu ugu qoraya muxuu ku salaamaya xadaثna abulyamaan qaala akhbarana shucayb can الzuhriyi qaala akhbaranii cabdulaahi bnu cabdillaahi bni cutba أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أرسل إليه هرقل ملك الروم أبا سفيان وحيري وعبد الله بن عباس وقور من هرقل عبد الله بن عباس وأبو سفيان وقور من وحيري ننكي هرقل ورنشي الرومانيين تبقر كوها بإيسو عدري ولنك أبو سفيان يقول يا دبي توانو مبات على مش ثم دبدتنا dacaa bikitaabi rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi hallay keeno rasuulka qoraalkiisii iyo warqadiisii alladii ursila bihi ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u soo dhiibay maca dixyat alkalabi saxaabigii dixyat alkalabi la odhan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu usoo dhiibay alxaaris ibnu hamr alkhasaani ayaa la odhan jiray nin aada u qurux badan buu ahaa oo asxaabta ka tilmaaman waayahay wuxuu ninkaa igu yeedha abu sufyaan igu yeedha rasuulka calayhi salaatu wasalaam qisadu waxay ahayd abu sufyaan iyo niman ganacsata ahoo quraysha oo maka ka yimi ayaa joogay magaalada iyagoo magaaladii jooga ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waraaq u soo diray ninkii romaaniyiinta haystay wuu akhriyey warqadii markuu warqadii akhriyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dacwadiisii iyo baaqiisii ay ku sugan tahay ayaa wuxuu yidhi meelaha ma ku garanaysaa niman caraba oo ninkan soo diree warqadda ay isku cid yihiin oo xaalkiisaaan ka waraysto markaasaa waxaa la yidhi de haya niman safara baa joogo oo hebel iyo hebela igu yeedha buu yidhi marka nimanka waxaa oday u ah oo hogaaminaya abu sufyaan dabeet wuxu uhi abu sufyaan waa la yeedhay waan soo galay dabeet wuxu uhi warqaddii maxamed soo diray ii keeno waa loo keenay waa yahay fadafacahu ilaa hiriqla hiriqlu u dhiibay faqara'ahu dabeete wuu akhriyay faidaa fiihi mise qoraalka warqadda ku qoran waxaa ka mid a salaamun calaa man ittabaca alhudaa assalaamu calaykum lama soo qorinayso arki mayse salaamun badbaado horta marka hore waxaa ku qoran bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin cabdillaahi warasuulihi ilaa hiriqla cadiimi aruum bisinka bisinkuu ku bilaabay bismi illahi araxmaani araxiim waa calaamad gaara waa calaamad gaara bismi illahi araxmaani raxiim hadalka in lagu bilaabaa waxay tilmaamaysaa haybtaadu cidday tahay qolomaa tahay waxaan ahay bismi illaahi araxmaani araxiim waxay ka turjumayso oo ayaa oo muslim ah basinka arkaymka dee way iska faaftay waaba alxamdulilah waa daahiro wanaagsan mid kastoo meelka hadlaya bismi illahi raxmaan raxiim xataa kaana facli ba aqooni alxamdulilah in yar buu in yar buu soo qaybo gaagaabon alxamdulilah wasalaam haddaanu intaa isku adaadin hadalkuba hagaagi maayo iyaduba waa barwaaqo qofka hadduu bisinka ku bilaabaya hadalkiisii waa xamdiladiina uu ku bilaabayo iyada lafteedu waa shay wanaagsan oo la bogaadiyo waayahay min muxamedin warqadani waxay ka timi muxamed cabdillaahi wa rasuulihi muxamed oo ah addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisii yay ku socotaa hiriqlay ku socotaa hiriqlo oo cadiima ruum ruumka ugu weyn ah ninka ruum ugu weyn ee la yidhahdo hiriqla hiriqla waa nin gaala waana boqor xataa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam melika ruum ma odhan wuxuu ihi cadiima ruum ka ruum ugu weyn wuxuu siiyey maxay teetalkiisii buu siiyey rasuulka calayhi isalaatu wasalaam kagama masuugin ceebna maaha qofku cidda uu yahay maanta haddii nin gaala aad u dirayso madaxweynaha madaxweynaha dalka noocaasi noocaas odhan ma gaal ba madaxweynaha gaalka lama maamusay magaciisa qura sheeg rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ilaa hiriqla cadiim aruum salaamun calaa man ittabaca alhudaa halkuu ka odhan lahaa assalaamu calaykum wuxuu ihi salaamun badbaado calaa man ittabaca alhudaa cidda hanuunka raacdo guudkooda badbaada ha ahaato amaa bacdu intaa kadib fa innii anigu adcuuka waxaan kuugu baaqayaa bidicaayati alislaam baaqa islaamkaan kuugu baaqaya islaamku waxa uu ku baaqayo ayaan kuugu yeedhayaa aslim muslim oo diinta qaado taslam waad badbaadi doontaaye fi dunya walaakhira adduunkana waxaad ka badbaadaysaa seefta muslimiinta iyo hujuumkooda aakhirana waxaad ka badbaadaysaa cadaabta ilahi iyo ciqaabkiisa yu'tika allaahu ajraka maratayn haddaad muslimto ajarkaaga ilaahay laba jeer ayuu ku siinayaa ajarkii adigu aad ku muslintay iyo cidda kugu dayata adigu ajarkay ku muslimeen had iyo jeer qofka qaa'idka ee hogaamiyaha ah ee cid hor socda ee lagu dayanayo afcaashiisa iyo falkiisu maaha afcaal mujarad ah afcaaluu keligii samaynaya maaha xumaanteeda iyo samaanteedaba dembi hadday leedahayna dembigiisu uu ka wen yahay dembiga dadka caadiga ah hadday khayr leedahayna khayrkiisu uu ka wen yahay dadka dadka caadiga ah leanno wanaagga uu sameeya intaasoo qof baa ku dayanaya xumaanta uu sameeyana intaasoo qof baa ku dayanaya saas aawadeed baa ninka caalimka ah ciqaabtiisu ay ka adag tahay qofka caamiga ciqaabtiisa waayo waxaa laga yaaba ninka caalimka ahi xumaanta uu sameeyo iyo dembiga uu sameeyo qofka muslimka caadiga ee arka wuxuu odhanaya war wuxuu hadday wax xuntahay sheekhuba muu sameeyeene adna iska samee uu ku dayanaya qofkii moogtay marka ciqaabtiisa way ka badanaysaa ciqaabta qofka caadiga ah ninka hogaamiyaha ah amba hogaamiye siyaasi ha ahaado amba hogaamiye dhaqan ha ahaado amba hogaamiye xisbi ha ahaado waxyaabaha wanaagsana uu samaynayo atbaacdiisuna way la samaynayaan waxa wanaagsan uu aaminsay dadka u sheegayo waa lala aaminayaa marka wanaaguu sameeyaana laba ajar buu ku leeyahay kiisii iyo koodii xumaantuu sameeyana wuxuu ku leeyahay laba xumaanood laba xumaanood fa in tawallayta haddaad jeesato oo aad islaamnimada qaadi weydo fa inna calayka guudkaaga waxa saaran isma alariisiyiin nimanka beeralayda ah dembigooda yacani dadka raacyaddaa buuja raacyadaada haddaad muslimto way muslimi lahaayeen amba qaar badan baa muslimi lahaa haddaad diiddana ma muslimaya way muslimi waayeen soo maaha dembigooda adigaa qaba yacni koodiina way qabaan oo la odhan maayo dee annaka boqorkiibaan muslimiin oo ilaahay hadduu muslimiin annaka muslimi mayno taa loogu dhaafi maayo qof kastaa dembigiisa wuu qabaa isagana waa loo laban laabayaayo isna kiisiina wuu qabaa koodiina wuu la qabaa bay ka dhiganta qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءin baynana wa baynakum ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله آية قرآنك فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ayadda quraanka ba rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaa ahla kitaabi ahlu kitaabkow tacaalow waxa u timaadaan ilaa kelimatin kelmad sawaa'in baynanaa wa baynakum annaka iyo idinka dhexinoo ah garnaqsi weeye soo fadhiista oo laa ilaaha ila allah in wax iska weydiino waa inoo dhex ilaahay ma cid kaloo la caabudaa ma jirto ibni aadam baynu nahay yaynu caabudaynaa laa ilaaha ila allah in ka wada hadalno amba kelimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum qaar waxay ku macneeyeen ma ma kelimadu tawxiid maahe waxaa looga jeedaa soo fadhiista oo si siman aynu wada hadallo kelmad siman aynu ku wada hadallo oo aynu wax isweydiino oo aynu wada hadallo ayadda qur-aanka rasuulka alayh isalaatu wasalam qol markaa maxaad ka fahantay qofka gaalkaa ee helo kitaabkaa ee loo qorayo waraaq waxaa loogu qorayaa salaamun calaa man ittabaca alhudaa assalaamu calaykum ku bilaabi maysid baabun idaa qaala ahlu ahlulkitaabi assalaamu calaykum واتن شيغن إمك السلام عليكم هدير أهدان حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابرا يقول سلم ناس ضد سلام من اليهود يهود كمد على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وحيدا السلام عليكم بلو قوت كاغ هاهات قال وحلوه عليكم قوت كين إذا تاسك اللفتين فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة وحيت وخضبت ويعروتيه caaisho calaysan baa waxay tidhi alam tasmac maa qaaluu rasuulka ilah waad salaantaad ka qaadee umay fiirsan tiisii iyo toodii bay u fiirsatay caaisha radia allahu tacaala canha gabadhaada maskax badan bay ahayd waxay fahantay waay qarinays waxay qarinayeen laakiin cadhadii waxay lowsisay inay fahanto tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam alam tasmac maa qaaluu rasuulkii ilaahay miyaanad maqlan waxay idhaahdeen qaala wuxuu ku yidhi balaa waan qad samictuhaayo waan maqlay faradadtu calayhim waanan u jawaabo wacalaykum baan ku idhi nujaabu calayhim walaa yujaabuuna calayna habaarkeenna waa laynoo aqbalaya laakiin habaarkooda loo aqbali maayo baabun yudaru waxdiiskii imika waan iska dhaafana yudaru ahlu lkitaabi fi اطariiqi ilaa adyaqiha waxaa lagu cadaadinaya ahlu kitaabka jidka halka ugu halka ugu ciriiriga badan xadaثana abu nacaym qaala xadaثana sufyaanu can suhayl can abihi can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu عalayh wasalama qaala wuxuu yidhi إذا لقيتم المشركين في الطريق مشركين تهداك قهرت مادان جدك فلا تبدأهم بالسلام سلام تهكو بالعبنا هذين سلامان لكن ديك قادة بكريقنت وضروهم إلى أضيقها جدك نهلك يسوقوا عدا أقول عليه لسم كعدا عادية وأنا قلت شاقنايو وهذه جدك دي ضفر بدن أي مرة يانو عليه فربدن وكتشرو يسوقوا مركان ماشي عليه لسم همرا بكريقنت كيف يدعو للدمي قفك الدمي قاه sidee buu markaa ugu ducaynaya qofka xadaثana سacيid بن تليid qال xadaثana iبن وهب qال أخbarnii cاaصم iبن xakم أنhu samica yaحyى بن أbي cمr الشhaybاni عan أbيهi عan cقبaةa بن cاmir الجuhني أnahu cqبة waa صxaabi iبن cاmir الجuhني wuxuu soo maray waa xadيiث xasanhe brajuلi nin hayأaتhu hayأaة mسlimin nin baa ka soo horbaxay qaabkiisa iyo muuqaalkiisu muuqaal mslin leh halkaa maxaad ka fahantay qofka muslimkaa wuxuu leeyahay muuqaal gaara muuqaal ka duwan muuqaalka dadka kale ayuu leeyahay haddii adiga gaalkii laydin kala garan waayo dee balaabku haystay ka dhiganta waxaa ka horin birajuli nin hay-atuhu hay-atu muslimin qaabkiisu qaab muslin leh fasallama dabeeta wuu salaamay faradda calayhi isna salaanta buu ka qaaday assalaamu calaykum calaa ashaan inuu muslim yahay buu u salaamay فرد عليه كنا سلامت بك قادوا عليك ورحمة الله وبركاته بوجه فقال له الغلام ويلكي سيبا ولسع لبا وحوري إنه نصراني ودني كنا سلامت مسلم كويكا دواني كريستان دو حلا وين عمامد يو اسكسي تيو قرنا اسكلاب حيو يا موقال مسلم وصويش فقام عقبة عقبة استاغي فتبعه وكذبت قوور راعي حتى أدركه إلا ما يوقاري فقال وحر إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين نحريست إلهي بركدي سوحي سارنتها مؤمنين تا وسلامتي أنكا قاعدة قلت به البوشي ده لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك ودعي وحوري إلهي نرشها كور ليريو مالك يأبت كنا الله كوفر بديو إنك لو دعين يا وائيو وقال كريستانا وقال kristana nimanku inagu soo dhawaadeene makaaiskagabinana markii hore nimanku way soo dhawaadeen soo ma saxaabigu wuxuu fahansanaa ninkan waxaa lagu odhanaya waxaan lagu odhanahayn wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu uma qalmaan laakiin haddana qofkii gaalka ahaa waa loo ducayn karaa waxaa loogu ducayn karaa xaalad waxyaabo adduunyo waxaa loogu ducayn karaa hanuun allah ha ku hanuuniyo waxaa loogu ducayn karaa caafimaad waxaa loogu ducayn karaa ee nolol cimri dheer baa loogu ducayn karaa waxaa loogu dhe maalka maalka inuu bataan haddana mar mogta ilahay maalka ha kuu barakeeyo ubadka ha ku barakeeyo ma odhan moogta wuxuu idhi wa akara maalaka wa waladaka maalkaaga iyo ubadkaagaba allah ha kuu badiyo waa ahar maxaan ku idhaahdaa صaxiixa xasana xadaثana abu nucaymin qaala xadaثana sufyaan can diraar ibn murata can saciid ibn jubayri can ibni cabaasi qaala wuxuu yihi low qaala lii fircawn bartaalkaa fiirso cabdullahi ibn cabaas wuxuu yihi low qaala lii fircawn fircawn hadduu igu odhan lahaa yarxamuk baaraka allaahu fiika allah ha ku barakeey hadduu fircawn igu odhan lahaa qultu anna waxaan ku odhan lahaa wa fiika adna ha ku barakeeya wa fircawn qad maat hadda fircawna wuu dhintay ugu bukule fircawna hadda wuu dhintay yacni cid allaaliya cidda ii ducaysaana waan u ducayn lahaa yacni waa akhlaaq wanaagsan qofka muslimka dhinaciisu waa dhinac dabacsan waa naxariis waa qof loo soo hiloobo lagu soo hirto saciid mujubiirka ka horeeyay ee cabdillahi bnu cabaas ardayga cabdillahi ibnu cabaas xalan aan wax ka tilmaanay markii la soo qabtay khaalid bin cabdillahi alqasri uu xajaaj usoo gacan geliyey nin askariya baa lagu soo diro kasoo kaxeeyey maka ka soo kaxeeyey ciraaq buu keenay iyo kuufa dabeetana niman culamaa baa waxay ugu yimaadeen jeelkii isagoo ku xidhan waxay ku yidhaha ma nin baa kusoo kaxeeyey lamaa iyo isaga waliba keligii ma isaga iyo dad kale ayuu hal askariya soo wada kaxeeyey waxay ku yidhaheen war heedhe misaad ahayd ma nin qura idin soo kaxeeyey lamaa iyo maka iyo laa iyo halkan marka marka baadiyaha uu maraya intaa meel ku tuurtaan ma iskaga baxsataan si u fikiraya insaan ahayn buu fikirayaa saciid mashhuur wuxuu ku yidhi oo markuu haraado yaa biyo siinaya waa ninkii askarigaha waday hadda xageebu u wadaa xajaaj buu kusii wadaa xajaaj xajaaj biyuu siinaya madaxuu ka jaraya wuu dilay xajaaj saciid mashhuur wuu dilay wuxuu ku yidhi ka askarigaha isii wada markaan meel saxaraa ku tuuro oo aanu ka baxsanno hadduu haraado yaa biyo siinaya yani qofka muslimkaa naxariistiisu waa taas siduu fikirayaana waa si ka duwan sa maarata anaaniyada shaksiga naftayda maslaxadayda waanba dulmiyaayey xajaaj buu igu sii waday xaqan kaga taagna anaaniyada qofku intuu ka xoroobo ayaa wuxuu gaadhaya mararka qaar inuu u fikiro si ibni aadam kale aan kusoo dhici karahayn qofna kumay soo dhici askari ku wada waliba dulmi ku wada dulmi buu ku waday dulmi saciid mowqif wanaagsan buu istaagay laba iyo toban sano oo kaamilaba baxsi ku jiray ayuu xajaaj ka baxsan labiiyo toban sano labiiyo toban sano baxsi ku jiray khaalid bin cabdillahi alqasri ayaa wuxuu yimi maka markaasa waxaa loo sheegay inuu joogo saciid ibnu jubayr way soo ogaadeen asxaabtii soo ogaatay waxay ku yidhaahdeen war ninkaas hadduu ku yimaado waxa uu soo qabanaya iska baxso wuxuu waa isaan u cararayey ilaahay baan ka xishooday buuri isaan u cararayey ka magaalada ka bax mid kala tag xajaaj baa ku dili doonaa ka baxso tan kala tag wuxuu ihi ilaahay baan ka xishooday waxaan uga xishooday war nafta gacanta yaa ku haya ilahay baa gacanta gaya subxana wa tacaala maxaad la baxsanaysa wixii lagu qoray ku dhacayaane amba ha ku qabtaan amba ha iska daayaan amba ha ku dilaan amba ha ku daayaan halkii isagoo fadhiyaa loogu yimi waa la qabtay askari baa loo dhiibay xajaaj baa loo diray xajaaj waa kii su-aalaha weydiiyey inaan kan kuu samayn kan miyaanan kuu samayn kan kan kan ma gaalowday buu ku yihi ma gaalowday xajaaj wuxuu samayn jiray dadkii ku kacay ee fitnadii cabdiraxmaan ibnu hashas raacay markii ay de laga xoog batay soo toobad keenaan qofka toobadkeenkiisa shardi waxa waa inuu gaalnimo qirto markaad igu kacday anigii cabdimar ibnu marawaan aad igu kacday sow maad gaaloobin buu odhanaya haye waanu gaalownay iska tag wardo nin baa wuxuu ku yidhi miyaad soo toobad keentay haa sow gaal maad ahayn buu yihi sow gaal maad ahayn wuxuu ku yidhi waxaana diintaadu maxay ahayd buu ku yidhi wuxuu uhi itabactu milata ibraahiima xaniifa muslima wamaa kaana min almushrikiin waxaan raacay diinta nebiyullahi ibraahim xaniifan muslima wamaa kaana min almushrikiin madaxa ka jara buuri waa la dilay kilabaad waa layn baa lagu jiraa dhowro saas kilabaad baa soo istaagay haye soomaad gaaloobin wuxuu ku yidhi diinteema diintii aabbaha yuusuf baan haystaa buu ku yidhi markaas wallahi ini lacalimtuhu qawaaman sawaaman waxaan ku yaqaanay aabbahay nin salaadana aada u tukada habeenkii maalintiina sooma iska orod buu ku yidhi ninkii baa qaadan kara waayanta ninkii la fasaxay ayaa wuxuu ka cadhooday kii yidhi nebiyullaahi ibraahim diintiisii baan haystaana waa la dilay markaan ku yidhi anigu diintii aabbaha baan haystaana wuu ifasaxay wuu soo laabtay wuxuu ku yidhi aabbahabaa sawaamiya qawaam ahaa buu ku yidhi haa wallaahi haddaanu sayi-a kaleba lahayn xumaan kaleba haddaanu lahayn adiga mooyaane taasaa ugu filan buu yidhi inaad- inaad- adiga inuu ku dhalo adduunka uu ku keenay taasaa sayi-a iyo dembi ugu filan waar madaxa ka jaro madaxa laga jara nin kalaa la keenay waa nin dhalinyaraa iyo odaystaba socdaa wuxuu ku yihi diintaad haystaa waa maxay ma gaalowday mas-uul haayo waan gaaloobay laakiin odayga iga dambeeya diintiisuu haysanaya orod buu ku yihi odaygii baa ku yidhi maanu rabaa nafteeda inuu khiyaamay wallaahi haddii ibliis cid ka gaalsanay ay jiri lahayd waan ka sii gaalsanaan lahaa buu yidhi waa suu badbaaday un moogtay kiina wuu fasaxay saciid baa soo istaagay saciid marka dee hadal dheer baa dhex maray laakiin khulaasadu waxay ahayd markaad nagu mahaysow gaal maad ahayn wuxuu ihi sidii aan u garaadsaday ee waajibaadka diinta aan u qaatay ilbiriqsi maan gaaloobin madaxa ka jara madaxa laga jara waa saciidka ka warinay cabdullahi bn cabbaas xadiiska waa kaale as- askariga haddii bannaankaanu kaga tagno yaa waraabinaya meeshuu u socday waa xaggee marka wuxuu u socday xaggii xajaaji meeshii lagu diri lahaa عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال وحري كان اليهود يهود وحي أهل يتعاطسون قارس كهن بالسياح عند النبي صلى الله عليه وسلم النبي أكتيس رجاء يقول رجينيا أن يقول الله منه كلا يرحمكم الله رحمه الله سوق عالم marka nabiga agi maadaama iska qoreysi gargarin jireen say u hindhisaan markay hindhisaan ee alxamdulilah odhan jireen maxay doonayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu duceeyo ilaa way yaqaanaan nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu rasuul ilaahay yahay way ogaan ba wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman waculuwa nebigu nebigii ilahay inuu yahay way yaqaanaan laakiin madaxadayg iyo xaasidnimo ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam uga hor imanayaan marka intay nebiga ag yimaadaan bay iska hindhisiyaan siduu nebigu ugu duceeyey yarxamukum allah u idhaahdo fakaana fakaana yaquulu dabadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ku yidhaahdaa yahdiikum allaahu allaha idin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaaladdaa ku jirtaan ee gaalnimadaana allaha idin wanaajiyo sal allahuma waslama wbaaraka calaa sayidina moxamed waaalihi wasaxbi waslem